الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol labaatan iyo labaad min suurati towba qaala allahu tacaalaa wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafah ilaa aakhiri ilaaya waxaynu ku soo jirnay fii tafsiiri suurati towba qaala allahu tacaalaa wamaa kaana almu'minuuna mu'miniintu maysan ahaanin liyanfiruu inay baxaan kaafatan dhammaan waxay ka dhigan tahay wamaa kaana almu'minuuna laa yembagii wey dow maaha in ay mu'miniinta dhammaan u baxaan duulaanka iyo jihaadka magaalooyinkiina ay cidleeyaan aayaddan waxaa la yidhi waxay soo degtay markii kuwii jihaadka ka haray gaar ahaan khaswadii la dhihi jiray khaswatu tabuuk aada loo canaantay oo ceebahoodii la sheegay kuwii munaafiqiinta ahaa ee mu'miniintii hadhayna la canaantay ee looga laga toobad aqbalay baa mu'miniintii waxay dhaheen yaan qof damboo innaga naga mid ah ciidan weyn oo baxaya iyo ciidan sahano oo baxaya dib dambe uga hari sidaasay go-aansadeen markii khaswadii laga soo noqday tabuuka oo nebigu calayhi salaatu wasalaam madiine soo galay bou nebigu ciidamo sahamaa diray gaalada xaggeedaa loo diray markaasaa muuminiintii oo dhan soo diyaargaroobeen oo soo istaageen inay ciidankaa sahankaa raacaan awal baa lagu ballama ciidan sahana inaan laga harin ciidan weynna inaan laga harin waa soo wada istaageen magaaladii madiinana waa la soo banneeyey nebigii keliya calayhi salaatu wasalaam oo aan ciidankaan sahankaa isagu markaa raacayn bay damceen inay keligii uga tagaan aayaddaa soo degtay dow maaha mu'miniinta inay baxaan dhammaantood oo nebi moxamed keliya ay uga tagaan calayhi salaatu wasalaam magaaladii kulligoodna dhaqaaqaan falowlaa nafara hallaa nafara muxuusan u bixin muubaxo weeye min kulli firqatin firqo dhammaanteed koox dhammaanteed oo minhum mu'miniinta ka mid ah daa'ifatun daa'ifa maxaysan u bixin falowlaa nafara hallaa nafara maxaysan la bixin min kulli firqatin koox dhammaanteed oo minhum iyaga ka mid ah daa'ifatun daa'ifa iyo koox maxaysan la bixin ilaa dhammaan inay wada baxaan ma suuroobayso maslaxadna kuma jidho markaa jamaaco ka samay koox ka mida baxda weeyaan kooxda waa daaifa waa daa'ifa qaliila koox yar may baxaan liyatafaqahuu inay fahmaan kuwii haray u fiirso oo nebiga magaalada madiine kula haray oo jooga ee baaqiga ahaa jameecada baaqiga ah liyatafaqahuu inay fahmaan fi diini diinka oo fuqaha ay noqdaan kuwaan daa'ifadan kooxdaa waa baxeen duulaankii iyo sahankii bay u baxeen dadkan harayana waxaa la rabaa nebiga intay la joogaan calayhi salaatu wasalaam aayaadka soo degaya iyo axaadiidta iyo axkaamta iyo fiqhiga nebigu sheegayo inaan laga wada tegina cilmiga ay sii bartaan liyatafaqahuu fi ddiini kuwa haray weeye tafaqahuu faacilkeeda waawdaas kuwaa nebiga miciisa ku baaqigaa baan ku ridnay iyo waliyundiruu tanna sidoo kale ugu rido inay digaan kuwii haray qowmahum qoomkooda inay u digaan idaa rajacuu markii ay soo noqdaan kuwii baxay ilayhim kuwaan haray usoo noqdaan aayaddaani dee waa aragta kutubta fiqiga iyo marka bidaayada bilowga hore falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatun baa inta badan lagu qoraa markii kuwii baxay ay soo noqdaanna inay u digaan qoomkoodaas soo noqday ee dullaanka ka yimid idaa rajacuu ilayhim kuwii fadhiyey ee nebiga miciise ahaa calayhi salaatu wasalaam markay u soo noqdaan lacallahum waxay mudan yihiin yaxdaruuna markaas inay digtoonaadaan oo cabsadaan oo ciqaabka ilaahay ka yaabaan oo ka baqaan oo ka digtoonaadaan oo ciqaabka ilaahay see looga digtoonaanayaa awaamirta ilaahay faray in la fartoomo waxyaalaha ilaahay reebana in laga reebtoonaado wey markaa liyatafaqahuu iyo waliyundiruu labadiiba kuwii haray oo nebiga miciise ahaa calayhi salaatu wasalaam baa lagu fasirayaa haddii marka dadkii oo dhan ay tagaan cilmigii iyo aayaadkii iyo axkaamtii imaanaysay ciddii reebi lahayd oo nebiga miciise ahayd ay ka tagaan dee yaa reebaya markaa weeyaan waxaa kaloo meesha ku jira cilmiga qofka lagaba maarmaankaa inuu barto inuu isaga laftiisu safar u galo hadduu meeshuu joogo aysan uga suuroobaynin waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka mucallimkaayo dadka diinka baraya ujeedkiisoo dhan inuu yahay al-irshaad wal-indaar inuu ummadda hanuuniye u digo dana kale iyo magacyo kale iyo waxyaalo kale inuusan ku rabin ilaahay darti ay ka tahy waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa baa layidhi qofka mutacalimkaada wax baranayana dantiisu inay noqoto cabsi ilaahay inuu kasbado cilmigan inuu cilmi ilaahay ugu dhowaado oo cabsi u siyaadiyo inuu noqdo ee iskibrin iyo magac weyn ku qaado iyo adduun kaga faa'iidaysa iyo waxyaalo la mid ah inaan dantiisu noqonin lacallahum yaxdaruun waa iyada lu leeyahay taasna halkaasaa la dhigay marka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyadow kuwii iimaanka laga helayow qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa yaluunakum idinla xidhiira oo min alkufaari ku bayaansan oo min alkufaari gaalada ah kuwa iimaanka laho waxaa la dagaalantaan oo jihaad la gashaan kuwa idinka idinla xidhiira xidhiiriddaas waasee kuwa qoys ahaan iyo nasab ahaan idinku dhow ee gaalada ah gaalo fog intaa aadi lahaydeen kuwa idinku xiga ee gaalada ah kuwaa la dagaalama oo ka bilaaba waxaa kaloo ay noqonaysaa aladiina kuwa yaluunakum idinla xidhiiroon min alkufaari xagga makaanka iyo deegaanka kuwa idinku xiga boos ahaan iyo makaan ahaan idinku dhow meeshay degan yihiin kuwaa la dagaalamo la jihaada markaa kuwaas meesha ka saadhaan kuwa ku xigay iyo gaalooyinka ku xiga kuwaas markaasaa fursad u helaysa waa sida saxdaa ee toosan ee lagu hanuuninayo dadka mujaahidiinta meesha u dhow meesha dhowaanta ku soo raacda inay ka bilaabaan ilaa ay gaadhaan alabcad falabcad kan fog kan fogaanta kusii raaca leanna hadday meeshii u fogayd ay u duulaan iyagoo intaanoo gaalaada u dhow dhaafaya waxaa dhici kadha gaalada ay dhaafeen intay is uruursadaan inay jidgooyo u dhigaan inay dhabarka kaga yimaadaan inay ciidan ay dhaafeen oo gaalaa weeye moogta inay muslimiintii dhibaato ku keenaan walyajiduu hana heleen gaaladu fiikum mu'miniinay dhexdiinna khildatan adayg dhexdiinna ha ka heleen shidda weeyaan adkaan iyo darnaan dabdabac iyo jilicsanaan iyo maaragtay dad iska masaakiin oo aan waxba qabsan karin iyo iisan idinka helin waliyajiduu fiikum khilda sida aayaddii qur-aanka ahayd oo kale yaa ayuha nabiyu jaahid ilkufaara waalmunaafiqiina waqlud calayhim waqlud calayhim iyo khildatan isku meel bay u socotaa waaclamuu waxaad ogaataan ana allaha ilaahay maca almuttaqiina kuwa muttaqiinta macoodayna u ahaaday ilaahay waxa weeyaan subxaana wa tacaala kuwa muttaqiinta macyadooda iyo la jirankooda man ittaqa allaaha kaana allaahu macahu qofka ilaahay ka cabsada ilaahay baa maciyadiisa noqonaya binnasri waalcawni gacansiin u gargaarid u kaalmayn ayuu ilaahay maciisa ku noqonaya wa idaa maa unsilad markii la soo dejiyo maadu silada iyo towkiid wa idaa maa unsilad markii la soo dejiyo suuratun suurad oo min suwari lqur-aan dee qur-aanka suuradihiisa ka mid a markii la soo dejiyo fa minhum waxaa ka mid ah munaafiqiinta fa minhum munaafiqiin buu ka mid ahaaday man axad ama duul man axad yaquulu ku qowlaya ayukumkii neebay zaadad u siyaadisay suuraddani hu is ayukum kiineebay zaadad u ziyaadatay u siyaadisay hu isaga haadihi suuraddani iimaanan iimaan markii suurad la soo dejiyo aayaad la soo dejiyo munaafiqiinta waxaa ku jira kuwa dhahaya war bal haatan kiineebay suuraddan iyo aayaadkani iimaan u kordhiyeen oo u ziyaadiyeen u ziyaadisay munaafiqiintii meesha way ka maqnaayeen aayaadkii soo degay baa loo sheegay kaasi waxay dhahayaan ayukum zaadadhu haadihi midani iimaana jees jees weeyaan qur-aankay fududaysanayaan ayukum zaadadhu haadihi iimaana ilaahay wuxuu yidhi faama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey fazaadat way ziyaadisay suuraddu hum iyaga fazaadat waxay u siyaadisa hum iyaga iimaana iimaan ayay u siyaadisa weeyaan tasdiiq iyo rumayn bay u siyaadisa aayaddii timaada xukunkii yimaada suuraddii soo degta way rumaynayaan markay rumeeyaanna iimaankooda kordhaya kuwa mu'miniinta wahum yastabshiruuna walxaalhum yastabshiruuna ay bishaaraysanayaan ku faraxsan yihiin aayadda soo degtay iyo suuradda soo degtay mar kastoo aayad iyo suurad soo degtana iimaan baa u kordhaya kuwii xumaa ka war wa ama aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyaashooda maradun marad uu ku sugan yahay iyo nifaaq iyo shaki diinka ilaahay ay shakisan yihiin fazaadat waxay u siyaadisay hum iyaga rijisan rijsi iyo xumaan ilaa rijsi madmuuman isagoo loo dumay ilaa rijsihim xumidoodii hore iyo qurunkoodii hore weeyaan rijsan ilaa rijsihim baadinimo iyo gaalnimo iyo xumi ayay u siyaadisay taasay kororsadeen wey wamaatuu wayna dhinteen kuwaas walaxaal hum iyagu kaafiruuna ay kaafirin yihiin oo gaalo yihiin oo maatuu calal kufri weeyaan gaalnimay ku dhinteen weeyaan wuxuu ku yidhi kitaabka la yidhaahdo talkhiisulbayaanka suuraddu iyadu rijsi ma siyaadinayso qalbigana xanuun u siyaadin mayso waama aladiina fii quluubihim maradun baa la yidhi moogta ee suuraddu waa shifaaun lisuduuri jalaa-un lilquluubi qalbiga daaweeba u tahy laakiin munaafiqiintu mar allaale markii aayaadku yimaadaanoo indhala-aan ay siyaadsadaan waxaas markaa wanaagsanaatay in loo idaafeeyey suuraddii suuraddii timaadaba kuwii rumeeyena iimaan baa u siyaaday kuwii rumayn waayeyna gaalnima u kordhay markaa suuradda saasaa loogu idaafeeyey suuraddu iyadu xumaan siyaadin mayso maradna siyaadin mayso laakiin iyagu markay rumayn waayaan oo aayaddii iyo suuraddii timaadaba ay ka gaaloobaan gaalnimadoodii iyo xumidoodii iyo qurnimadoodii baa kordhaysa wey oo ziyaadaysa suuraddu wanaag bay wadataa iyadu wamaatuu wahum kaafiruun ilaahay wuxuu yidhi awalaa yarawna mayaysan arkaynin muuminiintu muuminiintaa lala khidaabaya mawaysan muuminiintu arkayn annahum munaafiqiintu yuftanuuna in la fitnaynayo fii kulli caamin sanad dhammaantiis maratan mar in la fitnaynayo ow maratayn ama laba jeer ma waysan u jeedin in la fitnaynayo sanad kasta hal kol ama laba kol mar ama laba jeer kuwaa munaafiqiinta waa la fadeexadaynaya wixii saraa'irtooda ahaabaa la kashfiga laga qaadaya waxyibaa soo degaya waxyigaasaa caddaynaya maratan oo maratayn umma intaa ka bacdi laa yatuubuuna ma toobad keenayaan walaa hum manaysan ahaanin munaafiqiintu yadakkaruun kuwo waansamaya ama cibro qaadanaya ama wacdoomaya maysan ahaanin waidaa maa unsilad markii la soo dejiyo suuratun suurad markii la soo dejiyo nadara bacduhum munaafiqiinta barkood wuu fiirinayaa ilaa bacdin bacdigii kalou fiirinaya iyagoo dhahaya kuwii munaafiqiinta ah suurad qur-aanka ka mida markii la soo dejiyo waa munaafiqiintii hore meesha waa ka maqnaayeen markii hore laakiin kuwaan meeshii bay fadhiyaan nebiga ag fadhiyaan calayhi salaatu wasalaam waxyigu meeshuu kusoo degayay bay joogaan suurad baa la soo dejiyey suuraddana waxaa ku dhex yaalla munaafiqiinta ceebahooda iyaguna majliskii nebigay fadhiyaan calayhi salaatu wasalaam markaasay isfiirinayaan ilaa ceebtoodii markii la taabtay way isgaranayaan kaasay waxay dhahayaan hal yaraakum ma idiin jeedaa min axadin axad maydan arkayaa war wax inoo jeedaa ma jiraan axad ina arkayoo muslimiinta ma jira aan siibanoo meesha ka baxne innagoo aan laynoo jeedin aan dusdusno majliska nebiga iyo masaajka aan ka baxno amaa laynoo jeedaa hal yaraakum min axadin axadun axad maydin arkaya aan meesha iskaga baxnay oo wataa wax laynaka sheegaye ceebaheenna iyo waxaas iyaynaan sii dhegaysana ma dhegaysan karayne hal yaraakum min axadin saasay dhahayaan inay dusdusaan bay rabaan kuma sabri karnay leeyihiin iyadoo aayaadka degaya annaga nala ku fadeexadaynayo markaasay kacayaan ilaahay wuxuu yidhi uma intaa ka bacdi insarafuu waa gadoomey uma insarafuu waa gadoomey sarafa allaahu ilaahay ha gediyo quluubahum qalbiyaashoode waa jumla ducaa'iya baa la yidhaahdaayo idam alle waxa weeye qalbiyaashiina ilaahay ha iilo ilaahay qalbiyaa sarafallaahu quluubahum qalbiyadooda waq ilaahay iilo weeye hanuunka idam alle ha laga iilo iimaanka ha laga iilo weeyaan maxaa yeelay biannahum bisababi annahum iyagu qowmun waa qowm qoomkaasoo laa yafqahuun aan waxba fahmayn xaqaysan garanayn ma tadabburayaan waxaa weeye fahum qolo doqoma ah oo kaafiliin ah weeyaan taasina wataa mar waxay samaynayeen markay aayaadku degayaan bay isqosqoslayaan oo maad la imaanayaan markaasay leeyihiin war cidima noo jeedaa aan si fiican qosalka iyo aan u daahirsanno u muujinay ilaa haddaan hadda qosolno naloo jeedo waa nala garanayaa qur-aankii rabaa inay ku jeesjeesaan qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi laqad xaqiiqee jaa-akum waxaa idin yimid oo idinsoo gaaray ummad yahay ayuhal qowm wey qowm yahow ummad yahay waxaa idin yimid rasuulun rasuul weyn rasuul sharaf badan rasuulun baadiimi rasuulkaasoo min anfusikum min anfasikum min anfusikum rasuulkaasoo min anfusikum nafafyaalkiinna xaggooda ka dhashay idinka idinka dhashay wey jinsigiinna waa waa binu aadam waa carabi waa qurayshi waka ilaahay buuna idinka soo gaarsiinayaa xaggiisa risaalada rasuulkaasoo casiizun ay ku adag tahay ku daran tahay ku dhib badan tahay calayhi dushiisa maa canidtum ey canatukum dhibadhibtiin maa canidtum ey canatukum rasuulkaasoo ay dhibayso oo ku daran tahay canatukum idinka dhibtoodkiin dhibaatadiinna iyo dhibtoodkiinna rasuulkaasoo ay dhibayso wey rasuulkaasoo xariisun dadaal badan calaykum dushiinna hanuunkiinna inaa hanuuntaan ku dadaalid badan bilmu'miniina mu'miniintana ra'uufun u turid badan raxiimun u naxariisasho badan waxa weeyaan rasuulkaasoo ra'uufun u turid badan bilmu'miniina raxiimun u naxariisasho badan bilmu'miniina labadaba waa u taallaa ra'uuf iyo raxiimkaba ibnu cabaas wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam bismayni min asmaa'ihi laba magac oo magacyada ilaahay ka mid ah baa rasuulkana magacyadiisa ka mid ah oo maxay yihiin rasuulkaasi waa ra'uufun raxiim ilaahayna waa ra'uufun raxiim weeyaan laakiin waa bay kala duwan yihiin fain tawallow hadday jeensadaan oo iimaanka ka jeensadaan faqul waxaad dhahdaa nebiyullaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam xasbiya aniga kaafigaygu allaahu ilaahay weeyaan ilaahay baa aniga kaafigayga ah laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudaana mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaane calayhi isaga oo keliya laa calaa hayri isaga oo keliya cid kale maye ayaan tawakaltu tala saartay oo cuskaday falaa arjuu walaa akhaafu axaddan hayra ma rajaynayo mana ka baqayo axad isaga ka soo haray wey wa huwa ilaahayna rabbulcarshi carshiga rabbigiisii weey carshigii alcadiim ee weynaa acdamu lmakhluuqaat waxyaalaha ilaahay abuuro makhluuqah kan ugu weynanka badan weeye baa la yidhi carshigu saasaa loo xusayaa wa huwa rabbulcarshi alcadiim carshigaa weyn allaha iskale wey kaa weyn haddii ilaahay leeyahayna wax kasta ilaahay baa leh makhluuq oo dhan ilaahay baa iskale subxaanau wa tacaala carshiga cadamadiisa iyo inta uu leeya la egyahayna cid kaloo og ma jidho ila allah ilaahay mooyaane wa huwa rabb lcarshi alcadiim wey sidaasaa lagu soo gebagabeeyey waxaa jidhay marka dagaalkaas la dhihi jiray khaswadaas tabuuk nin la dhihi jiray abaakhaysama oo ansaari ahaa radia allaahu canhu baa wuxuu yimid beertiisii xaas qurux badanna waa qabay meel bay u rushaysay hoos ah xasiir iyo dirin falagay u dhigtay rudab iyo biyo qabow bay u soo dhoweysay markaasuu xagga iyo xagga dhugtay dhinacyaduu fiiriyey markaasuu wuxuu yidhi dillun daliilun wa rudabun yaanicun wa maa-un baaridun wa mra'atun xasnaa allelaha waxaan halkan yaal waa hoos aada u qabow oo xaraynaya waa rudab bislaaday waa biyo qabow waa xaas qurux badan wa rasuulullaahi nebi muxamedna sala allahu calayhi wasalam fi lxari wariixi kulayl iyo dabayl yaa hanfi ah buu ku dhex sugan yahay oo u safra maa haadaa bikhayrin waxaan dhinacyada iga yaal khayr maaha markaasuu booday hashiisiibuu kooraysay seeftiisii iyo warankiisina waa qaatay wa mara ka riix sidii dabayshii oo kalou saa u boodo yaa saasuu hal mar sidii gantaalka u boodo marra saxaabi ka mari riix nebigaa marka oo ciidankii hogaaminaya baa gadaal fiiriyey calayhi salaatu wasalaam faydan biraakibin waraa'a saraab mid gaadiid soo saaran baa dhaandabagaallaha ama wirwirka sidaas maaragtay usoo u muuqmuuqanaya oo meel ka soo bilbidhaamaya markaasaa nebigu wuxuu yidhi kun abaakhayamat abaakhaysama noqo idam allah ninka waa la tebey abaakhaysama noqaa la yidhi fa kaana wuu noqdo fa farixa bihi rasuululahi nebi maxamed waa ku farxay calayhi salaatu wasalaam ninkaa ka soo tegey markay beeruhu bislaadeen iyo barwaaqadii oo nebiga soo raacay soo ajiibay waistakfara lahu intaa yaroo ka dabdhacayna nebigu waa u istikfaar dalba calayhi salaatu wasalaam suuratu towba halkaas inuu ku dhammaatay darsigeenna intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab